Hay'adda Maaraynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee SODMA ayaa deeq raashin ah gaarsiisay qoysas danyar ah oo ku nool gobolka Banaadir kuwaas oo baahi badan u qabay. Deeqdan raashinka ah ayaa ka koobneyd bur, bariis, sonkor, timir iyo saliid. Agaasimaha Waaxda Gargaarka Sodmo, Sahra Cali Yuusuf ayaa ka waramaysa waxyaabaha ay ka kooban tahay deeqdan raashinka ah.
Waxaa maanta halkaan aan ku qaybinaynaa kun iyo boqol qoys oo raashin ah dadkaas oo ka kala yimid deegaanada gobolka Banaadir ayaan maanta halkaan kun iyo boqol qoys ugu qaybinaynaa raashin gargaar ah waxa ay ku soo aaday maalmihii ugu horreeyay ee bisha barakeysan Ramadaan inaan dadkan uga faa'iideyno gargaarkaas si ay maaragtay guryahooda iyo naftooda ay manaafacaad uga dhigtaan waxaan maaragtay garabkayga taagan wakiilka dadkan baraka dadkan masaakiinta ah ay hay-adda maaraynta masiibooyinku ay ugu tala gashay dadkan inay ku afur siiso waan dareensannahay inaysan baahida qoyska aysan dabooli karin balse waxay dhaantaa wax la-aan waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo raashin intaan ka tayo badan oo ka fiican aan dadkan la soo gaari doono inta lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan haddii alla idmo hay-aduna ay ku kor joogtayn doonto meel kasta oo ay hay-aduhu wax ka bixinayaan Qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay deeqdan raashinka ah ayaa ka mahadceliyay.
hay-adda maaraynta masiibooyinka sadma si fiican bay wax noo siisay xilli ramalaan baa lagu jiraa wakhti loo baahan yahay bay raashin noo keentay waan u mahad celinaynaa waan u ducaynay xilli ramalaan bay wax na soo gaarsiisay alxamdu alshukru lilah ilaahay khayr allaha siiyo waana mahadsan yihiin boqolkii boqol mahad baan u celinaynaa hay-adda sodmo waana soo gaarteen oo gaana lagu jiraa hay-ad degdega haashin oo keenteen waxaan ka badana idinka idin rajaynaynaa hay-adda sadmo boqol boqol waa mahadsan yihiin way haddana siiyeen alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay garabkooda allah gala haddana alxamdulilah waxii dambeeyeen waa ku sugayn raashiin waxay nooga soo tala gashay waana soo gaaraan ajar iyo xasanaad allah ka siiyey wax ka weyno iyokaan ka rajaynayna haddii ilaahay yiraahdo Deeqdan raashinka ah ee loo qaybiyo qoysaskan danyarta ah ayaa loogu talagalay in ay ku afuraan bisha barakeysan ee Ramadaan.